barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarhka afyimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin toddobada bisha may sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jaamac buule jaamac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro magaalada boosaaso ku barata qaybaha kala duwan ee xirfadaha gacanta
markii aan soo gelin meeshan ma aanaan aqoon qurxinta dumarka iyo cilaansaarka hadda maasha allah wax badan baa ka fahanay hadday ahaato cilaansaarka hadday ahaato timadhiska hadday ahaato habka make abka loo marinaayo maasha allah hadda aad baan u fahansanahay xataa markii aan soo gelayna ma aanaan aqoon sida bacda loo sameeyo oo cilaanka lagu saaraayo maasha allah hadda waa dhammays baan nahay waa dhammaystiranaa maasha allah hadda waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaaliyeed ee waddanka kanada ku dhaqan oo shaqaabuur loo sameynayo
doorkii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijkeena duhurnimo heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
kunaanaday jacaylkii adiguna qudhacaadiyo gamaray ku noqoto anna waan gunaanaday sona dhigay godkiisii
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka naciimu axmed qorane ayaa maanta xabsiga magaalada hargeysa laga sii daayey kadib markii uu madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xafis uu sameeyey naciimo qorane ayaa ah qoraa iyo hal abuur dhanka sugaanta ah waxaana lagu xiray garoonka magaalada hargeysa dabiiqadii bishii januari ee sanadkan xilli ay kusii jeeday magaalada muqdisho waxaa lagu eedeeyey inay baahisay waxyaabo ka dhana somalilan bishii abril bartamaheedii ayaa maxkamad magaalada hargeysa ku taalla ku xukuntay saddex sano xarig ah
wasiirka arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa u guntaday inuu dowladda maraykanka ka dhaadhiciyay inay ka mid ahaadaan heshiiska nukleerka ee lala galay iiraan sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii heshiiskaas oo ay kala siixdeen wadamada turuqa weyn iyo iiraan ayaa dhigayay in iiraan ay joojiso xoojinta dhismaha nukleerka halka iyadana ay coonoqabataynta laga dabcinayo wasiir boris johnson ayaa la kulmi doona mike pence madaxweyne ku-xigeenka maraykanka maanta iyo la taliyaha arrimaha amniga ee maraykanka john bolton qorshaha ugu weyn ee kulankoodana waxa uu noqonayaa heshiiska iiraan madaxweynaha maraykanka ayaa in badan dhaleeceeyey heshiiska lala galay iiraan isaga oo dhowr jeer warbaahinta ka sheegay inuu heshiiskaasi ahaa mid qarriban madaxweynaha ayaa haysto ilaa iyo labayo tobanka mey oo ku aadan sabtidan in uu kordhiyo dabcinta cunaqabataynta iiraan iyo inuu heshiiska ka baxo
duur wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a aynu gudagalno qodobada aan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhiyay tirada dhallinyarada barata noocyada kala gedisan xirfadaha gacanta waxaana badanaa dhallinyaradaasi ay bartaan farsamooyinka ay ka midka yihiin dhartolidda cilad bixinta gaadiidka iyo weliba qaybo kale oo ka mid ah farsamooyinka gacmaha lagu qabto wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada boosaaso ka soo diray kadib markuu booqday dhallinyaro baranaysa farsamada gacanta warbixintan ayuuna soo diray
dhallinyaradan oo isugu jira wiilalii gabdho ayaa waxay bartaan farsamada gacanta oo ay ka bartaan xarunta farsamada gacanta ee magaalada boosaaso xilli hore ee saaka ayaan tegay xarunta lagu barto farsamada gacanta markaasoo ay dhallinyarada ay ku guda jireen fahansiinta xirfadda ay doonayaan inay bartaan in ku dhow sanad ayay baranayeen farsamadan oo isugu jirta tolista dharka cilad bixinta matoorada gawaarida iyo weliba farsamooyin kale oo ka saacidi doonta inay ku shaqaystaan qaar ka mid a dadka bartay xirfaddaasi ayaa ii sheegay inay ka saacidi doonto sidai ay nolol maalmoodkooda uga soo dhacsan lahaayeen magaalada boosaaso magacayga waxaa la yidhaha koosayba cabdille waxaan bartaa harqaan ma aqoonin xirfada harqaanka lagaga shaqaysta ma aqoonin waxay u kaliftay inaan maaragtay qof wax bartay oo xirfada harqaanka inay qaali tahay baa macnaha aan ogahay qof wax bartayna inuusan qof ciyaar ciyaara ahayn marka xirfada harqaanku waa xirfad qoys cawiya habeenba inaan maaragtay toosh ula baxo oon ku shaqaysta baan diyaar nolomeedka qoydkana kasoo saarto baan diyaaro ah alaikum raxmatulah magacayga waxaa la dhahaa leila cabduqaadir maxamed waxaan bartaa dawaarka waxaan igu kalifay inaan barto in aan ku shaqaysto oon ciyaalkayga nolomaadka uga soo saarsado waxaan baranayay waxaan baranayay sideed bilood waxaa igu kalifay in aan xirfad barto xirfadda waa qaali oon ciyaalkayga ugu soo saarsado bariiska magaca waa fahima xasan cali Haye, fahimo ee halkan maxaa ka barataa halkan waxaan ka bartaa farsamada gacanta khaasatan waxaan bartaa dharkarinta Een, aad baan ugu faraxsanaa inaan barto waayo halkan anoo jaahila baan imaaday haddana anoo xirfad aan ku shaqaysan karo leh baan ka bixi rabaa waa ku faraxsanaa midaas imisaa baranaysay ee qaabka dharka loo kariyo qaabka dharka loo kariyo muddo yar baan baranaynay runaantii marka xagga waxbarashada la fiiriyo muddadan annagu hadda wax ku baranay aad bay u kooban tahay waayo waa waa lix bilood muddadan hadda wax baranaynay waxaad iga warataa ardayad baa tahay mid ka mid a jaamacadaha dhigataa ee, halkan waxaad ee, ka barataa ee, dhar karinta bal see kugu fududaatay inaad ee, jaamacaddiina baratid xilliganna aad tima ama xillina halka timaadid adigoo far- baranaya ee, farsamada gacanta run ahaantii way ii suurta gashay waayo muhiimadda waxaan siiyey inaan wax barto Een, jaamacaddayda waa waxbarasho aan u baahanahay oo waan wataa Een, tanna waan ka faa'iidaysanayaa iyaduna waa waxbarasho kale oo waxaan uga faa'iidaysanayaa wakhtiga wakhtiga aan jaamacadda ka maqanahay tanaan joogaa oo aan xiisadahayga ka qaataa waayo qofkii jaamacad isagoo dhiganaya haddana waxaa loo baahan inuu xirfad le yeesho run ahaantii shahaadada jaamacadda aan ka qaadanaya waa shahaado tu yariya waa inaan xafiis iyo dhulkaa la maraa balse tan wax tu yariya ma ahan waa wax aan gacantayda ku bartay waxaan la tegayaa meeshaan anigoo aan cidba u tegin baan anigu iskay u shaqaysanayaa oo aan ku shaqaysan karaa wax kula soo bixi karaa oo aqoontooda iyagu intay ku tagaan wax ku baranaya raaqiya maxamed saciid raaqay maxaa barat biyuud sayraanka cilaansaarka timadhiska cilaan markii aan soo gelin meeshan ma aanan aqoon qurxinta dumarka iyo cilaansaarka hadda maasha allah wax badan baa ka fahanay hadday ahaato cilaansaarka hadday ahaato timadhiska hadday ahaato een, habka make upka loo marinayo maasha allah hadda aad baan u fahansanahay xataa markii aan soo gelayna ma aanan aqoon sida bacda loo sameeyo oo een, cilaanka lagu saaraayo Een, maasha allah hadda waa dha- dhammays baan nahay, waa dhammaystiranahay maasha allah hadda hadda haddii aad ee, u baahatid inaad meel furatid xirfaddan ma ku shaqaysan kadhaa waan ku shaqaysan karaa haa waan hubaa inaan ku shaqaysan karo daahir cabdi maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ayaan weydiiyey waxa uu ku doortay inuu barto farsamada korontada Ee, waxaan ku doortay markaan arkay maadaama farsamada gacantu ay tahay xirfad xilli kasto iyo meel kastoo aad joogtidba ay ku anfacaysa anoo aan iyada keliya aan ku koobnayn xirfado kaloo aad u badanna aan maxaan ku irahdaa horey u aqaan haddana aan ogahay inay tahay cilmiga maqan inaan cilmigayga siyaadsado baa baa igu sakalaftay inaan aan barto haatana waxaan ka joogaa guul wacan dhallinyaradan ayaa waxaa iska kaashada sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa maamulka macadka farsamada iyo weliba hay-ado kala duwan waxaana markii ay dhammaystaan dhallinyaradaasi la siiyaa qalab ay ku shaqaystaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada laascanood waxaa ku yaala dugsi ay haweenku ku bartaan cunto karinta qurxinta haweenka dawaarka iyo farsamooyinka kale qaar ka mid a haweenkan oo u waramay barnaamijka dhalinyarada ayaa sheegay in barashada xirfadahani ay shaqo abuur u noqonayso waxaana wariyaheena cabdikariin olole ee laascanood u sheegeen sidan
magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku taalla xarun haweenka iyo gabdhuhu ay ku bartaan cunnada karinta qaababka kala duwan ee loo sameeya farsamada gacanta iyo qurxinta aroosyada xilliga ay shaqooyinka guryaha ku jiraan ayay waxay u baahanyeen inay helaan xirfad aada u sarreysa oo dhanka cunno karinta qaarkood waxa ay sheegeen inay shaqaabuur u noqonayso si ay ugu caawiyaan qoysaskooda u noqoto fursad ay kaga maarmaan inay shaqala-aanta kaga baxaan bismillaahi raxmaani raxiim shukri suleymaan ducaalaa la yidhahdaa waxaan ku noolahay gobolka sool waxaan dhigtaa maandeeqowan aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaadan soo booqatay cabdikariin olol maxaan ku dhahdaa waxaan dhigtaa sida cunto karinta cuntada dabiiciga cuntada casuumaadaha qurxinta dumarka maxaan ku dhahdaa ee dharka kariska dharka sida loo kariyo oo shiidka midabkiisa loo bedelo sida maxaan ku dhahdaa loo sameeyo dawaarka oo loo tolo dharka maasha allah maanta waan ka qalinjabinay waxaan dhiganaynay sanad iyo lix bilood ruuxaad nooga warantaa waxyaabaha ugu muhiimsan markaad xaruntan imanayseen iyo wixii aad ka barateen noocyada ugu muhiimsan bal ka war wallaahi cabdikariino waxaan ka baranay oon iminka taaban karaa waxyaabo badan sida maxaan ku dhahdaa cuntadii dabiiciga ahayd oo maxaan ku dhahdaa de awal markii hore jaahilika ahayn haddii dee gaar ahaan aan soomaaliya joogno maxaan ku dhahdaa cuntooyinka casuumaaduhu aad bay noogu yaryihiin dee maanta iyadoo bulsho ay iskugu timaado meel dee waan karin karaa maxaan ku dhahdaa cunto casuumaadeed iyo kuwa doonaya inay xirfadooda xagga cunno karinta ay sii horumariyaan bal nooga sheekee hablaa dhigta hooyooyin baa dhigta hooyooyinka guryahoodii awlaadooday ku anfacayaan hablaha laftigooda waalidiintood bay ku anfacayaan waa wax aad iyo aad wanaagsan hadda qofka sonkorta qaboo kale qofka dhiikarka qaboo kale inuu qofku saliida diidi karo inuu macaanka diidi karo inuu dee gacantaadiiyo kuu fadhiisatay weeyaan faadma cabdirasaaq maxamuud waxaana ardayda maanta ka baxday iskuulka xirfada gacanta ee maandeeqwane magaalada laascaanood aada iyo aad ayuu wanaagsan yahay ka gabdhahaan oon ka faa-iidnay oon usoo dhabar adeegnay in badan hablo badanna way dhigtaan waana ka faa-iidnay qurxinta haweenka cuntada si walba waa loo bartaa karinta dharka oo nooc loo bedelayo marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ana waan ka faa-iiday haddaan ahay xirfadan maxay uga dhigan tahay hablaha dhalinyarada inay bartaan shaqa abuur maydinsa haa gabadhii rabta ina shaqa abuur ka samaysato maanta waxay baratay usoo dhabar adeegtay waa la samayn karaa sideeda aniga haddeer waxaan ku tala jiraa inaan ka samaysto shaqa abuur maadaama aan waxaan usoo dhabar adeegan ilaa weyn dayacayn waan sii wadaya say macluumadeedu iyada usoo baratay haddina noo bartay ana insha allah dad badan baa ku fikaraya inaan baro si aan u bartay hadda waa qalinjabiyey waan in badan in badanna waan sugay inaan barto cuntadan dabiiciga aan in badanna ka aqoon cuntooyinka lismacaasiy wax badan aan aqoon baan ka bartay aan lascaano intaan joogana ku arag marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ka faa'iidi doonaa waa salaamaya dhammaantii way salaam saxaafadda aadna waa idinku mahad celinayaa khayr badan allah idin siiyo anigoo ah caaisha caaisha kiin cali maxamed waxaan dhigtaa dugsiga maandeeq wan dabcan waxaa ka mid ah cuntooyinka dabiiciga ee maxaan sheegay sida sida soorta oo kale cuntooyinkeena maxaan sheegay wadanka cunto wadaniga sida sareenka cuntooyinkaasoo qaybo badan loo kala samaynayo qaabab ka duwan sidii hore aan u karsan jirin qaar waxaa la leeyahay dee odayaashooda ay rabaan inay kariyaan oo cunto wanaagsan bal ka warran xirfadaas oo kale wallaahi cabdikariino waxaan kula talinayaa in ay habluhu guryaha kasoo baxaan kuwa xitaa jaamacadaha dhigtaa ay aqoontooda kor usii qaadaan waayo aqoontu way fara badan tahay cunto karintuna waa waxa gabadhu gurigeeda ama gurigooda ay ku anfici karto wixii adeegii aad soo qaadatay uunbaad kala habaysanaysaa ood kala hagaajisanaysaa xirfad iyo maskax gooniya bay u baahan tahay markaan waxaan odhan lahaa gabdhaha barta waa waxyaabo badan oo aad naftiina iyo dad kaleba maxaan ku dhahdaay dee aad wax kaga bedeli kartaan bulshada aad wax kaga bedeli kartaan saunbaan kula
tali aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdikariin olol oo waa warbixintan inooga soo diray magaalada laascaanood
goordhow waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo sidoo kale dhinacii heesaha ayaanu mardhow jilaaci doonaa balse aynu ka horumarino dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada toronto dalka canada ayaa lagu qabtay barnaamij la isku barayey iyaga iyo ururada dadka shaqaalaysiiya kuwaasoo taageero ka hela dowladda warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto ka soo diray wariyaha v o a xuseen nuur xaaji barnaamijkan ayaa ah mid lagu kordhinayo shaqaalaysiinta dhalinyarada iyadoo ay ka qayb galeen dhalinyaro oo qaarkood ay la socdeen waalidiintooda qaar ka tirsan dadkaasi ayaa ka warbixinaya faa'iidada ay ka heli karaan barnaamijkan oo lagu qabtay xaafadda soomaalida ay ku badan tahay etobiko barnaamijkaan kasoo qayb galnay waxay noo tahay fursad qaali ah maadaama aan dhahayn dhalinyarta xaafadda tan waxaan ku helaynaa jaanisyaal aan shaqo ku raadsan karno ama aan shaqo ku codsan karno iyo shaqooyin kala duwan oo midii aan rabno iyo sidaan rabno u codsan karno iyo wakhtigaan rabno iyo positionka aan ka rabno waxaan aaminsanahay in arrintan ay maaragtay ka hortegi karta ama ay yareyn karta khataraha ka imaada inay dhalinyarta ku biiraan ururada iyo kooxaha maaragtay ku lug leh falalka dembiyada maadaama qofka bini aadamka haddii uu camal yeesho ama uu yeesho himilo dheer waxaa ku dhalanayso in uu ka fogaado wax kasta oo maaragtay noloshiisa dib u celiyo maanta waxaa naloo soo bandhigay opportunity ah caruurihii jaamacadaha dhiganayey ama kuwii iskuullada dhiganayey oo yuudka ahaa wixii shan iyo toban sano ka weyn ayaa waxaa loo soo bandhigay opportunity ah in ay ka faa'iidaystaan shaqaalaysiin ururo kala duwan ayaa arrintaas rabay inay ku caawimaan yuudka waxaan rajaynayaa yuudka especially magaaladan toronto inay ka faa'iidaystaan opportunitiga baarantiguna ay ku dhiirageliyaan ilmaha inay keenaan marka arrintan waxay sahlaysaa ma aha inuu cunugu dhaho halkaasaan ka shaqeeyey oo uu ama wax beena sheego ama uu isgado wuxuu sheegayaa runta wuxuu leeyahay weligay ma shaqaynin laakiin waxaan rabaa in aan first opportunity oo shaqo ah aan idinka helo saasay marka carruurtii faa'iido ugu tahay laguma xujaynayo ma shaqayn jirtay iyo ma leedahay experience midna laguma xujaynayo axmed xuseen oo ah xildhibaanka laga soo doorto xaafadda southrock weston oo ah halka lagu qabtay barnaamijka islamarkaana goobjoog ka ahaa ayaa v o eda u sheegay inuu dadaal badan ku bixiyey sidii loo kordhin lahaa shaqaalaysiinta dhalinyarada dowladda aniga aan ka mid ahay federaalka ah waxay u xoondeeyeen dhallinyaradaas in shaqooyin loo abuuro shaqooyinkaas marka waddanka dhan baa loogu talagalaa kasiiba xaafadayda waxaa ugu dagaalamay shaqooyinkaas in la kordhiyo sanad walbana sanadkii ka horreeyey bay kasii bataan dhallinyaro badan baana ka faa'iidayso ururo badan baa lacagtaas lagu hagaajiyaa ururadaasna waajib saaran in ay dhallinyarada shaqooyinkaas siiyaan maantay marka ururadii dhan oo xaafadayda xaafadda aniga aan matalo ururada ka jiro oo lacagtaas dowladda federaalka ee u qoondaysay baa inta wada joogo xafladan marka waxaa loogu talagalay dhallinyaradaas iyo shaqooyinka in laisku hagaajiyo waxaana rajaynaynaa dhallinyaradaas inay fursadahaas ka faa'iidaystaan dowladda federaalka iyo tan gobolkan ontario ayaa marar badan sheegay inay diiradda saarayaan hubinta in dhalintu ay helaan shaqooyin wanaagsan xuseen nuur xaaji v o a toronto aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo warbixintaas toronto inooga soo diray dhegeystayaal haatanna waa dhinacii heesaha axmed haarshe iyo heesta gunaaned
gunaanaday jacaylkii galabtiyo haweenkii goortii madoobay guudkayga saare garbatuubkay xidhay gunaanaday jacaylkii galabtiyo habeenkii goortii la sheegaba guudkayga saare garbatuubkay xidhay wogardadintiisi isagoogaya xamadhan garabkoytaaliyo awaadaa u golongolay suna noqay garaadkii wogardadintiisi isagoogaya xamadhan garabkoytaaliyo awaadaa u golongolay suna noqay garaadkii gunaanaday jacaylkii adiguna kundhacaadiyo gamaray ku noqoto anna waan gunaanaday suna dhiga godkiisii anna waan gunaanaday suna dhiga godkiisii wankanaday jacaylkii adiguna ku dhacaadiyo gamaray ku noqoto anna waan gunaanaday sona dhigay godkiisii anna waan gunaanaday sona dhigay godkiisii ubaxaan gaboobay gunaanaday jacaylkii gardarada badnaaye garashaan abaade kurabaas ragashe galayuu si jiray abeed gunaanaday jacaylkii gardarada badnaaye garashaan abaade kurabaas ragaashiid allayo si jiray abiid geedkaynu beernay godob lagu qariyay gafkana wadaagalay uga gooy dadkaygay koni joogayga dhigay geedkaynu beernay godob lagu qariyay gafkana wadaagalay uga gooy dadkaygay koni jooga iga dhigay gunanaday jacaylkii adiguna ku dhacaadiyo gamaray ku noqoto anna waan gunaanaday sona dhiga godkiisii anna waan gunaanaday sona dhiga godkiisii ubaxaan gaboobay gunaanaday jacaylkii adiguna ku dhacaadiyo gamaray ku noqoto gunaanada jacaylkii adiguna gundhacad iyo gamaarey ku noqotay codkii axmed gaarshe iyo heestii gunaana dhegeystayaal haddaanu halkaa uga gudubno waxaanu soo gaarnay xilligaan hawada idiin soo marin layna xubintii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan oo stuudiyaha jooga ayaa noola diyaara
aad baad umahadsan tahay jaamac buule jaamac dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno ciyaaraha inkastoo horyaalada qaarkeed hore loogu guulaystay horyaalada ayaa dalka talyaaniga weli waxaa luqunta laysugu jiraa kooxda ku guulaysan lahayd horyaalka naadiga kubadda cagta naaboli ayaa rajaday ka lahayd horyaalka goddheer kusii dhacaysa kadib markii toddobaadkan mar kale ay barbaro la gashay naadiga kubadda cagta ee trino kulan labada kooxood dhex maray ayaa waxa ay sagaashankii daqiiqa loogu talagalay ciyaarta oo ku dhammaaday laba gool iyo laba goolka oo ka dhaca gegada san paulo ee naadiga naaboli ay ku dheesho taa waxay ka dhigtay in naadiga yuventus hal dhibicuun ay u jiirsato inay horyaalka hanato taa oo micnaheedu ay tahay kulanka soo socda oo rome ay la dheeli doonto naadiga yuventus haddii ay badiso ama barbara ay gasho naadiga kubadda cagta ee yuventus in mar kale horyaalka marka ay ku guulaysan doonto naadiga inter ayaa afar gool waxba kaga adkaatay naadiga udinese kieva verona iyo crotonna laba gool gool naadiga croton ayaa afka ciida loo diray fiorentina waxay saddex gool iyo laba gool ay kaga adkaatay naadiga genoa lazia iyo atlantana gooli gool ay isla dhaafi waayeen rome waxay gooli waxba kaga adkaatay naadiga calyary horyaalkaas waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee yuventus oo maalin kasii horeysay bolonya saddex gooli gool kaga adkaatay waxaana ay iska leedahay soddon iyo lix kulan oo ciyaartay kow iyo sagaashan dhibcood napolina waxay leedahay siddeetan iyo shan dhibcood laba kulan ayaa horyaalka ka harsan rome waxay leedahay dhibcood laziano o dhibcood inter ayaa shanaada dhibcood ay iska leedahay kulanka el classico oo dad aad u fara badan ay indhaha ku hayeen maalintii shalay ka dhacday gegada camnu stadium ee naadiga barcelona ay ku dheesho ayaa waxaa naadiga barcelona ay sii wadatay taariikhda ay dhigayso ee dhinaca rikoorka iyadoo doonaysa in sanadkan aan marna iyadoo laga badanin horyaalka ku guulaysato kadib markii kulankaasi labada kooxoodba ay ku dhammaysteen laba gool iyo laba gool naadiga barcelona ayaa labada gool marba kusii hormaraysay waxaase barbarinayay naadiga kubadda cagta ee naadiga kubadda cagta ee real madrid goolka koowaad ayaa waxaa u dhaliyey naadiga barcelona ciyaaryahan luis suarez daqiiqadii tobanaad ha yeeshee shan daqiiq kadib waxaa barbareeyey oo tagerayaasha naadiga barcelona aamusiyey cristian ronaldo daqiiqadii afar iyo tobanaad naadiga barcelona waxaa calaamadda guduudka laga siiyey daqiiqadii shan iyo afartanaad ciyaarta markii ay qaybtii hore dhammaan rabtay sergio roberto waxaase markii laisku soo laabtay laba gooli gool ka dhigay naadigaasi ciyaartooyga lionel messi balse gool qurux badan ayuu mar kale waxa uu ku barbareeyey naadi kubadda cagta real madrid ciyaartooygooda garet bel daqiiqadii labayo toddobaatanaad ronaldo ayaa dhaawac ahaan looga saaray ciyaarta qaybta dambena kuma uusan soo laabanba taa oo ka dhigaysa in taageerayaasha naadiga kubadda cagta ee real madrid ay baqdin geliyaan marka kulanka naadiga ay la dheeli doonto dabeeqada bishan naadiga kubadda cagta liverpool kulanka horyaalka yurub ee champions leaga kama dambaysta kiev ka dhici doona kulamada kale ee dhacay naadiga atletico madrid ayaa laba gooli gool laba gooli waxba guuldaro kala kulantay naadiga esbanyol naadiga malaqana waxay saddex gooli waxba guuldaro kala kulantay naadiga kubadda cagta alaves sidoo kale beb gardiola wuxuu sheegay in horyaalka dalkaasi ingiriiska uu ka adig yahay horyaalada dalalka spain iyo jarmalka ee hore uu u soo leeliyey kooxaha bayn munich iyo sidoo kale barcelona naadiga manchester city ayaa ku guulaysatay horyaalka dalkaasi iyadoo markii uu naadigaasi u yimid tababare beb gardiola sanadka xil ciyaareedkaasi ilaayo hadda koobkii ugu horreeyey ee brimer leaga uu sanadkan la qaaday waxaana uu sheegay inuu doonayo in guulo waaweyn kale uu la gaaro naadiga kubadda cagta ee manchester city xubinta ciyaarahana halkaas ayna joogto
waa tahay aada iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan noo soo diyaariyey ciyaaraha isla markaana nala socodsiinayay dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno codka macaan ee raxmed rose iyo heestii dictor aad aada ayay u mahadsan tahay heestaa dhegaystayaal macaan ee noogu luuqeynaysay raxmed rose oo ay dib u qaaday waxaana u dambeysay idaacadda iyadii duhurnimo tan iyo kulantadeeda dambe waxaan idleenahay ismaqal dambe oo xiise leh